gudoomiyaha degmada gaalkacyo ay weheliyeen saraakiisha ciidanka asluubta nabad sugidda iyo booliiska ayaa kormeeray baraha kontorool ee magaalada gaalkacyo isagoona warbixinno ka dhageystay saraakiisha howlgalka ka wada gudaha magaalada gaalkacyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan gudoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaa baaq u diray bulshada magaalada isagoona bulshada ku booriyey in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo sugo amniga guud ee magaalada gaalkacyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaasina dadka bisha ay ugu dhammaato nabadgelyo mas-uuliyaddii hore noo saarnayd aan ka shaqaynaynay ee bulshadu noo igmatay ee muddada dheer aan ka soo shaqaynaynay oo aan sii laablaabno wey sababta u laablaabana waxay ahayd bil cibaado oo runtii khayr badan oo ummaddu cibaadaysanayaan inay farxad iyo deganaan ku cibaadaystaan insha allahu tacala intaasa ka shaqaynaynay annagu awalba ammaanka ka shaqaynayna nabadeynta iyo howlgallada iyo maaragtay ka warqabka magaalada didaaladaas annagoo gacanta ku haynay ramadaanka mar soo galay ee guddiga amniga heer gobol iyo heer degmo ee magaalada gaalkacyo galmudug iyo puntland baa isku tagnay ciidan gooniyo dheeraada u qoondaynay waxaa ugu talagalay ciidan isku dhafoo dheeraada inuu bisha ramadaan ku howlgalo magaalada si siman culaysyo gooniya iyo dadaalo gooniyahan qaadanay mas-uuliyad adag oo runtii gooniya iyo ciidan meel gooniyan u dejinay oo shaqadaas ay dhahayaan baa isku xilqaanay marka waxaan kormeeraynay xalay kormeerka aan ugu aragta ahaa inaan xaqiijinno shaqada sidii loo balangareeyey ma u socota dhowrkii habeenba habeen baa lasoo kormeeraa runtii saraakiisha lama amniga aad iyo aad baan uga mahad celinaya booliiska nabad sugidda asluubta iyo dhammaan ciidanka isku dhafka booliiska iyo dhammaan laamaha amniga aad iyo aad baan kaga mahad celinaya marka ujeedku sidaas u ahaa
magaalada gaalkacyo waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka socday howlgallo markaasi lagu xaqiijinayo guud ahaan magaalada iyadoo ay ka qayb qaadanayeen ciidamada nabad sugidda booliiska iyo kuwa xasilinta ee dhinacyada galmudug iyo puntland